bsm illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslma clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiyu raximah اllahu tacaala albaabu الthaamin baabka sideedaad fi alaayaati wasuwari almustaxabati fii awqaatin wa axwaalin makhsuusa wuxuu ku saabsan yahay aayado iyo suurado la sunneeyo waqtiyaalka qaar iyo axwaalaha axwaalo gaar ah lagu aqriyo iclam ogow ayuu yidhi ana hada albaaba baabkaani waasicun jiddan waa mid aada waasic u ah laa yumkinu ma suurtoobayo xasruhu in lasoo koobo yacnii baabkuna wuxuu ka wadaa suuradaha iyo aayadaha la akriyo waqtiyaalaha qaar iyo xaaladaha qaar likahrati maa ayuunan u suuroobaynin kii badnaantiisa jaa-a ku yimid fiihi kan dhexdiisa walaakin nushiiru waa ishaaraynaa ilaa akharihi badankiis ow kahiirin minhu ama in badan oo ka mid ah bicibaaraatin ayaan ku ishaari doonnaa wajiizatin oo kooban fa ina akhara aladii nadkuruhu waxa aan sheegayno badankiis fiihi macruufun oo aan baabkan dhexdiisa ku sheegayno macruufun mid la yaqaano weeyaan lilkhaasati waalcaama oo yacni dadka caamada iyo dadka khaasada ah intaba walihaada kan dartiis laa adkuru ma sheegaayo aladillata adilada ma sheegaayo fii akharihi baabkan badankiis maadaama layska yaqaano adiladiisa dalaban lilikhtisaar ayaanan u sheegaynin famin daalika kaagaas waxaa ka mid ah assunnatu sunnada waxay ku soo aroortay kahratu lictinaa'i bitilaawati alqur'aan kahratu lictinaa'i isku kallifid ama daryeelid badnaanteeda bitilaawati alqur'aani laysku kallifo qur-aanka akhrintiisa fii shahri ramadaan bisha ramadaan yacni bisha ramadaan qur-aanka in la akhriyo ayaa aada oo qofka u daryeelo ayay sunnadu ku timid ramadaanku waa waqti waqtiyaalka ka mid ah qur-aan akhriskana in la badiyo wa fi lcashri alakhiiri tobanka dambe oo minhu min ramadaana ramadaan ka midana akharu waa sii badnaan badan yahay walayaali lwitri habeenada tirada isdheerna oo minhu ramadaan ama tobanka ka mid ahna akharu ways aakadu way sii adag yihiin wa min daalika kaagaas waxaa ka mida alcashru alwalu min dilxija bisha dilxija tobanka maalmood ee hore wa yowmu carafa maalinta carafo wa yowmu aljumucati maalinta jumcada wa bacda asubxi salaada subax kadib wa fi lleyli habeenkii wa yenbagii waxaa habboon an yuxaafida inuu ilaaliyo calaa qiraa'ati yaasiin suuratu yaasiin aqrinteeda waalwaaqicati suuratu idaa waqacat alwaaqica wa tabaaraka almulk tabaaraka aladii biyadihi almulk suuradahaasna inuu ogaado oo uu akriyo ayb waxa uu yidhi faslun asunnatu sunnada waxaa weeyaan an yaqra'a fii salaati subxi salaada subax inuu ku akriyo yowma aljumucati maalinta jumcada bacda alfaatixati faatixada kadib fi rakcati aluulaa ragcada hore alif laam miim tanziil bikamaalihaa iyadoo dhan suuratu sajda ama suuratu alif laam miim tanziil ama suuratu aljuruz wa fi thaaniyati midda labaadna hal ataa cala alinsaani bikamaalihaa iyadana dhammaanteed walaa yafcalu ma samaynayo maa yafcaluhu waxa ay samaynayaan kahiirun in badan oo min a'imati almasaajidi masaajida imaamyaalk masaajidda imaamyaalkiisa ka mid ah oo min aliqtisaari gaabsasho calaa aayaatin lagu koobnaado lagu gaabsado aayado min kulli waaxidatin minhumaa labada labada suuradood ka mid ah mid kastaa aayado looga gaabsado maca tamdiidi alqiraa'ati iyadoo weliba qiraa'ada aada loo jiidjiidayo bal yenbagii waxaa habboon an yaqra'ahumaa an yaqra'ahumaa inuu akhriyo bikamaalihimaa iyagoo dhan suuraddanna kaamilka ee dhammaanteed tanna dhammaanteed wayudrija qiraa'atahu maca atartiili qiraa'adana uu qiraa'adana xadri uu ku sameeyo isdhexgeliyo yacni uu boobsiiyo isaga oo tartiilinayana oo aan tajwiidka ka tegaynin ayib marka yacni haddii uu labada suuradood akriyo ayuu sunnadii waafaqayaa way haddii laakiin qeyb uu tan ka akriyo tanna qeyb ka akriyo sunnadii ma waafaqaayo laakiin salaadiisu waxba uma dhibayso ayb oo sidii fadliga badnayd ayuu ka tegey waayo ayb adhow ma banaana haw qaadanin ayb wasunnatu sunnada an yaqra'a inuu aqriyo waaye fii salaati aljumucati salaada jumcada fi rakcati aluulaa rakcada hore suurata aljumuca suuratu ljumuca ayb bikamaalihaa iyadoo dhan wa fi thaaniyati rakcada labaadna suurata almunaafiqiin yacni suuratu almunaafiquun ayb bikamaalihaa iyadoo dhammaystiran wain shaaa fi luulaa hadduu doonana midda hore sabix isma rabbika alaclaa wa fi thaaniyatina hal ataaka xadiidu algaashiya waxaa kaloo soo aroortay midda hore suuratu ljumuca midda dambana hal ataaka xadiidu algaashiya salaada jumcada marka waa saddex qaab suuratu ljumuca iyo suuratu almunaafiquun sabix isma rabbika alaclaa hal ataaka xadiidu algaashiya suuratu ljumuca iyo hal ataaka xadiidu algaashiya wasunnatu ayb fakilaahumaa labadooduba saxiixun weeyaan can rasuuli illahi sal l slam ay ka ansaxday walyajtanib ha ka dheeraado aliqtisaara cala albacdi qaar inuu isku koobo uu ku gaabsado qeyb yacni aayadda suuradda ka mid ah walyafcal ha sameeyo maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay wasunnatu sunnada an yaqra'a inuu akriyo waay fii salaati alciidi salaada ciidda fi rakcati aluulaa rakcada hore suurata qaaf wa fi thaaniyati midda labaadna iqtarabat isaaca bikamaalihimaa iyagoo dhammaystiran wain shaaa haddii uu doonana sabixi iyo wahal ataaka fakilaahumaa saxiixun can rasuuli illahi sal l salama walyajtanib aliqtisaara cala albacdi ka dheeraada faslun wayaqra'u waa akrinayaa fii rakcatay sunnati subxi salaada subax sunnadeeda labadeeda rakco bacda alfaatixati faatixada kadib fi luulaa rakcada hore qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi thaaniyati midda labaadna qul huwa allaahu axad wain shaaa haddii uu doonana qara'a fi luulaa wuxuu ku akriyaa rakcada hore quuluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna alaaya wa fi thaaniyati midda labaadna qul yaa ahla alkitaabi ayuu ku akrinayaa qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa ayb alaaya fakilaahumaa saxiixun min ficli rasuuli illahi sal ll ly salam labadaba way ansaxeen waxayna ku ansaxeen ficilkii nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam yacnii nebigaa sameeyey oo ka wadaa oo sidaas ku akriyey macnaha ayb wayaqra'u fii sunnati almagribi sunnada maqribkaana wuxuu ku akrinayaa qul yaa ayuha alkaafiruun wa qul huwa allaahu axad ayb imaam axmed iyo nasaa-i iyo beyhaqi ayaa soo saareen wayaqra'u bihimaa qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad ayuu ku akrinayaa aydan noqode fii rakcatay dawaafi labada ragca ee dawaafka ka dambayso iyo wa rakcatay listiqaarati iyo salaada istikhaarada labadeeda ragco wayaqra-u waa akrinayaa man awtara qofkii ku witrinayo bihalaathi rakacaatin saddex rakco fi rakcati aluulaa sabix isma rabbika alaclaa ayuu ku akrinayaa wa fi thaaniyati midda labaadna qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi thaalitati ragcada saddexaadna qul huwa allaahu axad iyo walmucawidatayn iyo labada qul acuudu ayb intaa waxuu uga baxay salaadaha waxyaabaha lagu akriyo faslun wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra'a inuu akriyo suurata alkahfi yowma aljumucati maalinta jumcada lixadiidi abi saciidin alkhudriyi wagayrihi fiihi maalinta jumcadana inuu ku akriyo suuratu lkahfi qaala ashaaficiyu raximahu llahu tacaala fi lum imaamu shaafici umka wuxuu ku yidhi wayustaxabu waxaa la sunnaynayaa an yaqra'ahaa inuu akriyo suuratu lkahfi aydan noqode leylata aljumucati habeenka jumcada soo gelaysana inuu akhriyaa wanaagsan wa daliilu haadaa kan daliilkiisana maa rawaahu abuu muxamedin addaarimiyu biisnaadihi can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal man qara'a qofkii akriya suurata alkahfi leylata aljumucati habeenka jumcada adaa'a lahu min annuuri waxaa u iftiimayo nuurka xaggiisa fii maa beynahu isaga iyo wa beyna albeyti alcatiiq isaga meeshuu jooga ilaa kacbada inta u dhexaysa waa u iftiimaysaa in la eg marka leylata aljumuca ayaa ku jirto arrintaana arrin towqiifi ah weeyaan oo abuu saciidin alkhudri wax uu ku ijtihaad uu ku ijtihaadayo ijtihaad uu ku sheegayo ma aha ayb wadakara addaarimiyu waxa uu sheegay xadiidan fi istixbaabi qiraa'ati suurati huud xadiid tilmaamayo suuratu huud aqrinteeda yowma aljumucati waa xadiid mursal ah abu daawuud ayaa soo saaray waana daciif abu daawuud ayaa wuxuu ku soo saaray fi lmaraasiil wa can makxuulin ataabiciyi aljaliili istixbaabu qiraa'ati aali cimraan suuraddaa in la akriyo yowma aljumucati maalinta jumcada ayb isaguna marka makxuulna sidaa baa laga wariyay aharkaas makxuul isnaadka ilaa iyo makxuul waa saxiix ayb laakiin waa mowquuf lafdigiisuna wuxuu ahaa man qara'a suurata aali cimraan fii yowmi aljumucati sallat calayhi almalaa'ikatu ila alleyl malaa'igta u duceyso ilaa habeenkii laga gaaro ayib marka isnaaduhu ilaa makxuul waa saxiix faslun intaa marka wuxuu uga baxay waxyaabihii la akrinayay ayuu uga baxay wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa al ikhaaru badin in la badiyo min tilaawati aayati alkursiyi aayatulkursiga akrinteeda in la badiyo ayaa la sunneeyaa fii jamiici almawaatini meel kasto meel kasto iyo wakti kastoo la joogo waxaa la sunneeyaa in la akriyo aayatulkursiga lianna waa afdalu aayatin fi kitaabi illaah wa an yaqra'ahaa inuu akriyo kulla leylatin habeen kasto idaa awaa ilaa firaashihi gogoshiisa haddii uu galayo inuu akriyo marka u seexanayo wa an yaqra'a inuu akriyo almucawidatayni mucawidatayinka caqiba kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda yacni qul huwallaha iyo labada mucawidatayn inuu akriyo salaad kasta dabadeed faqad saxa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaal amaranii rasuulu llahi sal ly salama nebiga wuxuu i amray an aqra'a almucawidatayni inaan akriyo dubura kulli salaatin ayb maqribka iyo subaxana saddex saddex rawaahu abu daawuuda wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu waqaala atirmidiyu xadiidu xasanu saxiix ayb abu daawuud iyo tirmidi ayaa wariyeen iyo nasaa-i fi sunani الsuqraa ama almujtabaa ayuu ku wariyey ayb faslun fiima fasalkani wuxuu fasal yahay markuu seexanayo qofka waxa uu akrinayo yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra'a inuu aqriyo cinda nowmi hurdada agteeda aayat alkursiyi aayat lkursi wa qul huwa allaahu axad iyo walmucawidatayn saddex jeer ou ismariya markaasna wa aakhira suurati albaqara inuu aqriyo aamana arasuulu ilaa yukallifu allaahu nafsa ilaa wuscaha fahaada mima yuhtamu bihi kani waxa uu yidhi waa waxa aada loo daneeyo wayata-akadu alictinaa'u bihi in laysku kallifaana ay adkaanayso yacni aada ayay mu-akad u tahay buu ka wadaa faqad habatat fiihi axaadiidu saxiixatun ayaa ku sugnaatay fafi saxiixayni can abi mascuudin albadriyi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal ly slama qaal alaayataani labada aayadood min aakhiri suurati albaqara man qara'ahumaa fii leylatin ninkii habeen akhriyo kafataahu way ku filan yihiin marka waa ku filan yihiin taas maxaa laga wadaa qaar waxay yidhaahdeen macnuhu wuxuu yahay waa ku filan yihiin oo waxay uga filan yihiin xijaab iyo wax uu isku xijaabo ou ku xirsi xirto ayagaa uga filan hadduu labadaas aayadood akriyo waa ilaalsan yahay qaar kalena waxay yidhaahdeen kafataahu macnaheedu waxay tahay salaatuleyl waa uga filan yihiin oo haddii uu akriyo ee ay hurdo la tagto salaatuleylkii ajarkiisii ayaa loo qoraa oo waa iyaga uga filan ayb labadaas macnaa loo badan yahay qaala jamaacatu min alculamaa'i waxay yidhaahdeen jamaaco culummada ka mida kafataahu min qiyaami alleyl ayay uga filan yihiin wa qaala aakharuuna kuwo kalena waxay dhaheen kafataahu waxay ka kaafinayaan almakruuha fii leylatihi waxa la naco oo laga cabsado habeenkiisaas wa can caaishata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana kula leylatin habeen kastaa wuxuu ahaa yaqra'u inuu akhrinayo qul huwa allaahu axad iyo walmucawidatayni waqad qadamnaahu waa soo hormarina fii fasli fii fasli annafhi bilqur'aan fasalkaasaan kusoo hormarinay oo waa fasalkii aan casharkii hore kusoo marnay aakhirkiisa wa rawaa bnu abi daawuuda biisnaadihi can caliyin radia allaahu canhu qaal maa uraa ma u malaynayo ana axadan qof yacqilu wax garanayo dakhala fi lislaami islaamka soo galay yanaamu inuu seexanayo xataa yaqra'a aayata alkursiyi ilaa uu aayatulkursiga ka aqriyo yani wuxuu leeyahay ma u malaynayo qof islaamka soo galay oo wax garanayo oo iska seexanayo oon aayatulkursi aqrinaynin ayb yacni marka aayatulkursiga aada baa loo adkeeyaa in la akriyo marka qofka uu seexanayo wa can caliyin radia allaahu canhu aydan qaala waxa uu yidhi maa kuntu uraa ma malaynaynin axadan qof yacqilu wax garanayo yanaamu inuu seexanayo qabla an yaqra'a intuunan akrinin alaayaati athalaatha saddexda aayadood al awaakhira ee dambe min suurati albaqara lilaahi maa fi samaawaati aamana arasuulu iyo mid aayadda ugu dambeyso isnaaduhu saxiixu calaa shardi albukhaariyi wa muslimin wa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaal qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi laa tamuru bika leylatun habeen ma ku soo marayso yacnii yay ku soo marin waayo waa khabarun bimacna nahyi ilaa qara'ta fiiha ilaa waxaad akrinaysaa yacni aqri qul huwa allaahu axad waalmucawidatayn famaa atat calaya leylatun habeen iima imaanin ilaa wa ana aqra'uhunna anigu waan akhriyaa habeen ima soo marin ilaa waan akhriyaa buu yidhi wa can ibraahiima annakhaciyi qaala kaanuu yastaxibuuna waxay sunnayn jireen an yaqra'uu inay akhriyaan haaulaa'i suwara suuradahan fii kulli leylatin habeen kasta halaatha maraatin qul huwa allaahu axad waalmucawidatayn isnaaduhu saxiixun calaa shardi muslim wa can ibraahiima aydan kaanuu yucallimuunahum way baraayeen idaa awow ilaa furushihim gogoshooda markay galaan an yaqra'uu inay akhriyaan almucawidatayn ayb labada sanadna waa saxiix ayb ibnu xajar nataa'ijul afkaarka sida uu ku sheegay wa can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa laa yanaamu inuunan seexanaynin xataa yaqra'a ilaa uu ka akriyo azumar wa bani israa'iil rawaahu tirmidiyu waqaal xasan suuratu zumar iyo suuratu bani israa'iil waa suuratu lisraa faslun wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra'a inuu akriyo ida stayqada min annowm hadduu hurdada ka soo tooso kulla leylatin habeen kasto aakhira aali cimraan suuratu aali cimraan aakhirkeeda ina fii khalqi asamaawaati ka bilaabato min qowlihi tacaalaa laga bilaabo ina fii khalqi asamaawaati waalardi ilaa aakhirihaa laga gaaro suuradda dhammaadkeeda faqad habata fi saxiixayni waxaa ku sugan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebiga kaana yaqra'u khawaatiima aali cimraan ayuu akrin jiray ida stayqada haddii uu tooso marka uu hurdada habeenkii kasoo tooso ayuu akrin jiray intuu xidigaha fiiriyo weliba tanna waxyaabaha la akriyay ka mid tahay marka faslun fii maa yuqra'u cinda almariid hadda wuxuu gelayaa qofka jiran agtiisa waxa lagu akriyo yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yuqra'a in lagu akriyo cinda almariidi qofka jiran agtiisa bilfaatixati suuratu alfaatixa liqowlihi sala allahu calayhi wasalama fi lxadiidi asaxiixi fiiha nebiga uu yidhi wamaa adraaka annahaa ruqyatun maxaa ku ogeysiiyey inay tuf tahay yacnii in dadka lagu tufo suuratu lfaatixa yaa ku baray maxaa ku ogeysiiyey nebiga marka waa u qiray qisadii nimankii abuu saciidin alkhudri xadiidka uu warinayey markii ay qolo intay u martiyeen ay marti soori waayeen oo nin kamida la qaniinay bahal iyo wax uu qaniinay dabadeed iyagu ay la shardisteen inay dhowr soddon neefo ariya siiyaan ayna ku tufaan faatixaday ku akriyeen waana raystay ninkii markaasuu nebigu sidaan uu yidhi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yuqra'a cindahu agtiisa in lagu akriyo qul huwa allaahu axad waqul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas maca annafhi iyadoo weliba la afuufayo filyadeyni labada gacmood kadib la marmarinayo faqad habata dalika fi saxiixayn ayay ku sugnaatay min ficli rasuuli illahi sal ly slama nebiga ficilkiisa waqad taqadama bayaanuhu fii fasli nafti fasalkaas ayaana caddayntiisu ay kusoo hormartay fii aakhiri albaabi aladii qabla haada baabkii kan ka horreeyey aakhirkiisa wa can طalxata bni musarifin qaala kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray ina almariida qofka jiran idaa quri'a cindahu lqur'aan agtiisa haddii qur-aanka lagu aqriyo wajada lidalika khifatan fudayd ayuu ka dareemayey u ka helayey arrintaas fadakaltu calaa khaytamata ayaan u galay wahuwa mariidun isagoo jiran faqultu inii araaka alyowma saalixan maanta waxaan ku arkaa inaad wanaagsan tahay faqaala waxa uu yidhi innahu quri'a cindi lqur'aanu agtayda qur-aan lagu akriyey marka maanta waa roonahay waa fiicanahay warawa alkhatiibu abu bakrin albagdaadiyu axmed bnu cali bni haabit alxaafid alkhatiibu albagdaadi raximahu اllahu tacaala biisnaadihi ana alramaadiya radia allahu canhu kaana ida shtakaa shay-an hadduu wax sheegto xanuun iyo waxaas qaala wuxuu dhahayay haatuu asxaaba alxadiid asxaabu alxadiid dadka xadiidka nebiga akriyo oo barto la kaalaya fa idaa xadaruu hadday soo xaadiraan qaala wuxuu dhahayay iqra'uu calaya alxadiid xadiidka nebiga igu akriya yani xadiidka nebiga agteyda ku akriya fa haada fi lxadiidi kani waa xadiidkii falqur'aanu alkariimu wlaa qur-aankaaba kasii habboonba marka kasii horeeyo ayb marka de xadiidka nebigana waa baraka agtiisa taallo naxariisaa soo degaysa marka la akrinaayo nebigaa lagu sallinaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka haddii xadiidku uu sidaas yahay qur-aanka maxaad u malaynay marka oo kalaamullaahi ah ayb waxyaabahaasa marka dadka u wanaagsan mariidka iyo qofka jiran in lagu ag akriyo ayb iyo adkaarta iyo ducooyinka soo arooray iyo waxyaabahaas in lagu akriyo waxyaaba aan macaanidooda la aqoonin iyo maya tuftuna sideeda saddex shardi ayay leedahay tufta mashruuca ah marka ugu horeyso inay tahay adkaar dikri qur-aan ama yacni dikri maathuura oo nebiga ka soo arooray ama wax alla magacyadiisa iyo inay tahay tan labaadna waa in markaa yacni carabi ay tahay tan saddexaadna qofka waa inuu aaminaa in tuftaani ilaahay qadarkiisa iyo idinkiisa inay wax ku tarayso saddexdaas shardi tuftii laga helo waa sax dayib inay carabi tahay oo macnaheeda la fahmaayo an takuuna biasmaa'i illaahi tacaala wa sifaatihi ama wax soo ah sidaas oo kale ah iyo in qofku uu aamino in ilaahay un ou wax shaafiyo oo tuftaani haddii ilaahay wax ku daro inay wax lagu helayo haddii alla uuna waxba ku darinna aan waxba lagu helaynin saddexdaasoo ibnu xajar kitaabu tibi ou ku sheegay ama kitaabuulmardaa labadaas kitaab midkood ayuu ku sheegay culimmaduuna kasoo naqliyey ijmaac ayuuna sheegay sidaas ayb marka waxyaabada macnahooda marka la akriyo macno baatila uu ku jiro ama shirkiyaad iyo khuraafaad waa in layska ilaaliyaa ayib faslun fii maa yuqra'u cinda almeyit qofka yani dhimanayo agtiisa waxa lagu akrinayo yani qofkii marka neeft naftu ay kasii socoto agtiisa waxa lagu akriyo qaala alculamaau waxay yidhaahdeen culimada min asxaabina iyo wagayrihimba aimada madaahibta kale yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yuqra'a cindahu yaasiin in agtiisa lagu akriyo لxadiiثi macqil bni yasaari radia allahu canhu ana الnabiya sal ly slama qaala iqra'uu yaasiin calaa mowtaakum dadkiina dhimanaya yaasiin ku akriya rawaahu abu daawuuda wاnnasaa'iyu fii camali اlyowmi wاlleyla wabnu maajah biisnaadin daciif isnaad oo u dacfi ku jiro ayb marka horeun usoo sheegay xadiidka daciifka ah fii fadaa'il alacmaal in loo adeegsan karo marka horena wuxuu usoo sheegay qofka jiran qur-aanka lagu ag akriyaa naxariis iyo wanaag iyo waxaa inay tahay ayb ayuu hore usoo sheegay marka aslan in qur-aanka la akriyana waa asal saxiix ah in yaasiin la akriyana maadaama yaasiinka qur-aanka uu ka mid yahay xadiidkan daciifkaana hadda uu ku soo arooray nebigu inuu ka sugnaaday lama ictiqaadinayo laakiin asaalatan in qur-aan la akriyo qofka jirna waa anfacaya haddii marka yaasiin lagu akriyo wax dhibaataa male oo yacni meeshaas uu hore uu usoo hormariyey ayuu waafaqsan yahay ayb warawaa mujaalidun can ishacbiyi qaala kaanat ilansaaru ansaartu waxay ahaayeen idaa xadaruu haddii ay yimaadaan qof dhimanayo qara'uu cinda almeyiti suurata albaqara ayay ku akrin jireen meydka agtiisa wa mujaalidun daciif marka labadan uu keenay suuratu lbaqara iyo yaasiin suuratu yaasiin ayb culimo badan oo selafkana waa laga soo naqliyaa ama a'imadii dambe kutubahan yacni axwaalu alaakhira iyo axwaalu lmowta iyo wax ka qoreenna way soo qaataan ayb albaabu ataasicu baabka sagaalaad fii kitaabati alqur'aani wa ikraami almusxaf wuxuu ku saabsan yahay qur-aanka qoridiisa iyo musxafka in la karaameeyo la maamuuso qaala iclam ogow ana alqur'aana alcasiiza qur-aanka kaana mu'allafan wuxuu ahaa mid yacni isku duman fii zamani اnabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga waqtigiisii calaa maa huwa calayhi fi lmasaaxifi alyowm sida uu masaaxifta maanta taallo ugu sugan yahay oo kale walaakin lam yakun ma uunan ahayn majmuucan mid urursan fii musxafin hal musxaf kuma urursanayn ana u leeyahy qur-aanku waa qornaay waqtigii nebiga laakiin hal kitaab kuma wada laguma wada qorin kulligiis bal kaana maxfuudan wuxuu ahaa mid la xifdiyey fii suduuri rijaal dadka laabahoodu ku jirayo wax la xafidsanaa wa kaana dawaa'ifu min asaxaabati waxay ahaayeen qeybo asxaabta ka mida yaxfaduunahu kullahu isagoo dhan waa xafidsanaayeen wa dawaa'ifu qeybana yaxfaduuna abcaadan minhu qeybo ka mida ayay yaqaaneen oo ay yacni xifdisnaayeen falamaa kaana zamanu abi bakrin markay ahayd asidiiq radia allahu canhu wa qutila la laayey kahiirun in badan la dilay min xamalati alqur'aan dadkii qur-aanka xambaarsanaa khaafa mowtahum marka wuxuu ka cabsaday geeridoodii inay dhintaan dadkaas xafidsan wa ikhtilaafa man bacdahum fiihi dadka iyaga ka dambeeyana inay isku khilaafaan qur-aanka fastashaara asaxaabata ayuu la tashtay radia allaahu canhum fii jamcihi fii musxafin qur-aanka inay ku ururiyaan hal musxaf fa ashaaruu bidaalika waa kula taliyeen fakatabahu fii musxafin ayuu ku qoray wa jacalahu wuxuuna dhigay fii beyti xafsata ummi lmu'miniina radia allaahu canha bal dadkan say diinka ugu dadaaleen arag waxa noogu weyn oo diinkeenna shayga ugu weyn oo qur-aanka ayay noo xifdiyeen ninka marka waa gaal dhahayo ama lacnadayo ama wax ka sheegayo muxuu noqonaa marka laa yakuunu ilaa zindiiqan sida uu yidhi alimaam abu zurcat araazi dadkan shiicada waxay rabaan oo saxaabada caynayo waxay rabaan buu yidhi markaatidiinna inay jarxiyaan yani haddii lagu yidhaha qur-aankan inuu alla xaggiisa ka yimid maxaa markhaati ku ah ciddii aada markhaati uga dhigan lahayd ee sanadka kugu noqon lahayd bay kaa jarxinayaan markay jarxiyaanna qur-aankii baa majruux noqonaya meel weynay u socdaan marka oo waxay rabaan qur-aanka inay ibdaaliyaan oo ay eber ka soo saaraan marka dadkii qur-aankan xifdiyey ilaaliyey noo keenay ayay caynayaan waa gaalo ay dhahayaan marka waa khatar calayhim lacaa'in اllahi almutataabica ayb ummadaha marka gaalada waxaa la yidhi yahuud iyo nasaaro iyo raafido ayaa la tartansiyey isku mid ay noqdeen raafidadii hal hal shar ayay sii dheeraadeen markii la yidhi yahuud yaa idinkugu fiican waxay dhaheen nabi muuse asxaabtiisa nasaaradii markii la yidhi yaa idinkugu fiican waxay yidhaahdeen xawaariyu ciisaa dadkii nabi ciise kaalmayn jiray oo asxaabta u ahaa kuwaan markii la yidhi man sharu ahli millatikum yaa horta idinka idinkugu xun qaaluu asxaabu muxamed waxay yidhaahdeen nebi maxamed asxaabtiisa annaga noogu xunay dheheen marka yaynan idin sirin duubabka waaweyn sida ay u kala duub weyn yihiin ayay u kala munaafiqsan yihiin ayb marka kan ugu duubka weyn ama aayatullaahiga la yidhaahdo ama magacyada ka hooseeya la siiyo sida ay u kala duub weyn yihiin ayaa nifaaqa iyo yacni balaayada ay ugu kala dhow yihiin ayb leanna kaasaa wuxuu caayaa abubakar iyo cumar lacnadu ku dhacdayga isaga ayb dadkaas marka macaani badan ay hadda ku shaqeeyaan oo ay dacwadooda ku nashriyaan hadday noqo lahayd qanawaadkan dadka lagu imtixaanay iyo internetka iyo haddii ay noqo lahayd afrikadaas oo iyaduna ay dadka gacanta wax ka siiyaan annagana waa ogtihiin hadda dalkeenna waxaa joogo hay-a dhan oo la yidhaha imaam khumeyni foundation ayaa joogto oo ka shaqaysa waxay dadka u qabtaanoo macnolena male waxaa laga yaabaa kaniini barasitamool iyo wax lamida inay dadka ku ay shiica uga dhigaan marka barasitamool maa la waayey waa garanaa waa ogahay yacni waxa ay qaybiyaan ama ay dadku siiyaan xaqiiqa waa intaasna waa barasitamool iyo amoxiciliin waay dadka soomaalida ayagaa gada kara marka maahan wax diinkaaga lagu lagu baadiyeeyo ay tahay ama badar ay keenaan iyo wax lamida ayb sax waxaa kaley dadka ku gaadaan barnaamijka mutcada la yidhaha iyadana ninkii ay arkaanba inay yidhaahdaan oo dhallinyaro ah warkaaley gabaran gabadhan labada maalmood isbuuc iska hayso annagaa saasaan kugu guurinaynaa hadhowna marka lacag iyana waa siinayaan waxay isku dayaan xataa jaamica alislaamiya inay dadka ka qabtaan saasaa naloo sheegay dad ay ku sameeyeen oo yidhaahdeen war lacagtan hoo gabadhaanna waa ku waa mutcaysane marka ninka dhallinyaradaa shahwa isaga abuuran waxaa laga yaabaa inuu iska qaato waa kaas dadkeennuna marka gudo iyo dibadba waxay haddana kale ku dhiban yihiin tacliin maadiya lagu salladay dadka tacliintii maadigana dariiq meel xun hadday la gasho waa la gela dadkay arkeen waa qiyaaseen waxay leeyihiin scholarship aan idiin haynaa oo weliba medicine la baranayo oo iiraan laga baranayo markaasaa toban kun labaatan kun ay bixinayaan xataa si ay u aadaan meeshaas meesha loo wadana waa qum beytu shari waalfitna waalkufri meesha asxaabta lagu caayo ayaa la geeyaa oo qum la yidhaha qum dadkii marka wuxuu ku leeyahay tacliin ma laga dhiga karaa shiico in laga dhigtaa ma aha hadday waxaas ku jiraan maxaa adoo dhul gaalo tacliin u aadaa ka khayr badan kuwaas iyo gaalo dhul gaalo qofku inuu wax ka bartaa ka fiican leanna gaaladu qofku waa iska jiraa waana ogyahay waxa ay haa ulaahi laakiin magaca magac islaamay kuu muujinayaan taqiyay kugula dhaqmayaan dad yacni adiga ku jecelay iska kaa dhigayaan marka waxaas uuna kugu dhex faafinaya meelaha qaarna waxaan ku aragnay meelaha qaar websaydyada ama baraha dadku ay ku xiriiraan qaarkood ama meelaha wax laga daawado waxaa ku jira iyagana dad soomaaliya oo waqti dheer ka hadlayo inay shiico noqdeen oo ayaga sidii salaadii markay tukanayaan gacmaha kor u taagtaagayo ayaa ayaa jira nin weyn oo konton jir da-diisu ay tahay oo weynaan uga soo tegay soomaaliya yaan arkay isagana oo shiiciyaan noqday dhahayo oo waxaas sheegaya marka ayb marka dadkaas iyo yacni diinka ay wataan iyo diinka aan wadano labay kala yihiin ayb saxaabadii marka waxay kula taliyeen musxafkaas in uu la qoro waa la qoray markaasuu guriga xafsa umilmu'miniin ayagaa la dhigay marka weliba zayd bnu thaabit ayay u xil saareen isaga ayaa qur-aanka meel walba kasoo raadiyey ilaa markii dambe yacni isagoo dhan uu meel isugu keenay falamaa kaana zamanu cuhmaana waqtigii cuhmaan markay ahayd radia allaahu canhu waintashara alislaamu islaamkiina faafay khaafa cuhmaanu radia allaahu canhu cuhmaan wuxuu ka cabsaday wuquuca alikhtilaafi ikhtilaaf inuu dhaco almu'addii ee dadka gaarsiinayo ilaa tarki shayin min alqur'aan wax qur-aanka ka mida ka tegiddiisa aw iziyaadati fiihi ama ziyaado dhexdiisa fa nasakha min dalika almajmuuci wuxuu nasakhay waxyaabaha la ururiyey xaggooda alladii cinda xafsata radia allaahu canhaa xafsa agteeda ahaa aladii kii ajmacat asaxaabatu calayhi masaaxifa afa nasakha min dalika almajmuuci hahy wuxuu qoray uu guuriyey cafwan fa nasakha min dalika almajmuuci kaagaas la ururiyey alladii cinda xafsata agteeda ahaa wuxuu ka guuriyey ou ka qoray alladii ajmacat asaxaabatu calayhi masaaxifa kaa ay saxaabada ku ijmaaceen dhammaantood waxay ku ijmaaceen ayuu masaaxif ka qoray yacni cuhmaan gurigi xafsa musxafkii yaalay ayuu masaaxif badan ka guuriyey wixii ay saxaabada ku ijmaaceen wa bacatha biha ila albuldaani wuxuuna u diray bilaadda wa amara biitlaafi maa khaalafahaa masaaxiftaas wixii khilaafsanna in la baabi'iyo ayuu amray qisadaasuna waxay ku timid mar shaam duulaan uu ka socday oo ciidan madiine ka tegey iyo kuwo ciraaq ka yimid ayaa iskugu tegey meeshaas oo khaswo iyo dagaal ayay marka iskugu tageen xudeyfat bnulyamaan ayaa marka wuxuu arkay muslimiintii oo nina qiraa'o akhrinayo midna qiraa'o kale akhrinayo qiraa'ada markaa moodina tan hadda kuwan mutawaatirka ma ka hadlayn leanna saxaabadu way badnaayeen qur-aankuna wuxuu kusoo degay toddoba luqo oo min luqaati alcarab ah toddobadaas luqo si dadka loogu sahlo toddobadaa luqo ayaa ninba nebigo luqo uga qaatay nin walbaana meel ayuu degay nin kastaana wixii nebigu uu ka qaatay dadka baray u akhriyey qur-aan ahaan waxaa iskugu yimid marka meeshaas dad kala duwan qiraa'adoodu kala duwan tahay nin musxafkii ibnu mascuud uu akhrinayaa mid ubay ibnu kacab uu akhrinayaa markaasuu xudeyfa wuxuu ka baqay inay dadka iskhilaafaan oo ay qur-aanka isku khilaafaan waa cuhmaan buu u yimid markaasuu wuxuu yidhi adriki innaasa dadka gaar qabla an yakhtalifuu fi lkitaabi kama ikhtalafat alyahuudu waannasaaraa dadkan gaar inta aynan qur-aanka isku khilaafin sidii yahuud iyo nasaaro kitaabkooda iskugu khilaafeen markaas ayuu marka cuhmaan luqatu quraysh yacnii labadii qiraa'o ee laba luqo kale ah ee iskhilaafto wuxuu qaadanayay luqadii quraysh luqadii kalena waa ka tegayay khilaafku maaha wax macno iska hor imaanaya ma aha luqadii marka xijaaz ee quraysh ay taqaanay ayuu kusoo ururiyey intii kale ee khilaaftayna hala baabi'iyey dadkuna marka qiraa'adan ku akriyay qur-aanka buu yidhi qiraa'adaas marka habka loo gudanayo habka yacni addaha ayaa marka iskhilaafkan aada arkaysaanoo marka ya-da iyo ta'da iyo leanna markii hore lama dhibcin jirin oo dhibic laguma qori jirin nin walbaa marka sidii uu qaatay buu u baray ardaydiisii sidaasay ku faaftay keliya marka waxaa soo baxday meelo xuruufo zaa'id ah oo qiraa'o zaa'id ku ah mid kalena aan zaa'id ku ahayn sida wasaaricuu ilaa makfiratin oo kale musxafu ahli lmadiina saaricuu ilaa makfiratina ku taal والadiina اtakhaduu masjida diraara mصxafka madiina aladiina اtakhaduu baa ku taal qira'ada ibnu kathiir janaatin wsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walanصaar wاladiina itabacuuhm bixsaani radia allaahu canhum waraduu canhu aayaddaa iyadana marka waxaa ku taal janaatin tajrii taxtaha alanhaar iyo janaatin tajrii min taxtiha alanhaar min ayuu akriyey ibnu kathiir kuwa kalena min la-aan bay akriyeen marka masaaxifta waa jirtay xaraf ama kelmad sida min oo kale ama waaw iyo wax lamid oo kale in qaarna ay ku qornaayeen qaarna aynan ku qornayn waa mutawaatir laakiin ayb amaa wixii ya iyo ta iyo iyadu rasmiga waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin un akrinta iyo waxyaabahaas calaayin marka qiraa'aadkan jire mutawaatirka kulligood waa luqatu quraysh habka adaaga ayaa marka xoogaa kala duwanaanshuhu uu ka yimid iyadana waxaa ku jirto takfiif iyo fudaydin muslimiinta loo fududaynayo ayb iyadana markaan cuhmaan wixii uu sameeyey dhib weyn ayuu ka badbaadiyey muslimiinta ayb waa mowqif kale marka oo saxaabadu ay lahaayeen oo aada u wanaagsan marka masaaxiftii uu qoray madiina midaa la dhigay maka midaa la dhigay shaam midaa la dhigay kuufa midaa la dhigay basrana midaa la dhigay sidaasaa loo qeybiyey midna cuhmaan gurigiisa ayuu dhigay wa amara biitlaafi maa khaalafahaa buu amray wa kaana ficluhu haada ficilkan cuhmaan uu sameeyey wuxuu ahaa biitifaaqin minhu wa min caliyi bni abi aalib isaga iyo cali waa isku waafaqsanaayeen wa saa'iri asaxaabati saxaabada inta soo hartay iyo wagayrihim radia allaahu canhum yani wuxuu ka wadaa khulafaa raashidiinta intii joogtay waa isku waafaqsanaayeen iyo saxaabada kale waa in lagu daydaa marka wa inamaa lam yajmachu nabiyu sala allahu calayhi wasalama fii musxafin waaxidin nebiga qur-aanka hal musxaf kuma jamcinin limaa kaana yatawaqacu min aziyaadati waxaa nebigu uunan hal musxaf ugu ururinin waa soo ziyaadayay qur-aanka yanii intii uu noolaa hadba aayadaha soo degayey marka haddii hal musxaf lagu qoro maanta dhan haddana hallaa tirtiro halla haleeshiiyo yaa imaanaysa marka maadaama uu ziyaado qur-aanka uu soo kordhayey ayaa nebigu uunan hal musxaf ugu qorin marka waxaa weeyaan muqtadaa muqtadihii keeni lahay ayaa markaas yacnii waa jiray muqtadihii keenayey laakiin maanic ayaa jiray oo maanicaasna wuxuu ahaa ziyaadadaas imaanayso ayay ahayd iyo wa naskhi bacdi almatluwi qur-aanka la akrinaya qaarkooda la nasakhayey oo in la nasakhaa yaa jirtay oo maalan waxaa dhacaysa nebiga inay aayad kusoo degto bil ka bacdi ama sanad kadib aayaddaasba in la nasakho ma la qori kara marka meel laguma ururin karo walam yazal dalika tawaqucu tawaqucaas iyo cabsidaasi inay jirto ama yacni waxaa la filayo inay jiraan kama aynan zuulin ilaa wafaatihi sal ll ly slam ilaa nebiga uu ka dhinto falamaa amina abuu bakrin abuu bakr markuu ka aamin noqday wa saa'iru asaxaabati saxaabada intooda kale radia allahu canhum dalika tawaquca filashadaasi waqtadat ilmaslaxatu jamcahu maslaxaduna ay keentay in la ururiyo facaluuhu radia allahu canhum markaasay marka sameeyeen ay ururiyeen waa maslag aada u fiican marka oo musxafkii la ururiyay inaysan bidco ahaynoo kuu sheegaan lanna waktigii nebiga waxbaa dan u diiday nebiga wixii baana laga aamin noqday markii dambe wakhtulifa waxaa laysku khilaafay fii cadadi almasaaxifi masaaxiftii alatii bacata bihaa cuhmaan uu diray faqaala alimaamu abuu camrin iddaaniyu waxa uu yihi akharu alculamaa'i calaa ana cuhmaana radia allaahu canhu cuhmaan kataba arbaca nusakin afar nuskho ayuu qoray afar koobi fabacaha ila albasrati ixdaahuna buu u diray waila alkuufati ukhraa wa ila ashaami ukhraa waxtabasa cindahu ukhraa midna isaga ayaa dhigtay meel wa qaala abuu xaatimin asijistaaniyu kataba cuhmaanu radia allaahu canhu sabcata masaaxif ayuu qoray bacatha waaxida ilaa maka waaaakhara ila ashaam waaaakhara ila alyaman waaaakhara ila albaxrayn waaaakhara ila albasra waaaakhara ila alkuufa waxabasa bilmadiinati waaxidan ayuu dhigtay mid hada mukhtasaru maa yatacallaqu biwali jamci lmusxaf waa wax mukhtasar lasoo koobay oo ku tacalluqo jamcinta musxafka markii ugu horreysay wa fiihi axaadiisu kahiiratun oo fi saxiixi ku sugan baana ku sugan wa fi lmusxafi ereygan musxafna halaathu lugaatin baa ku jirta damu lmiimi miimkoo la godo wa kasruhaa in la hoos dhigo wa fatxuhaa iyo in la kordhigo waa muhallas musxaf misxaf iyo masxaf waa muhallathu alfaa ama muhallathu lmiim faaddamu iyo waalkasru mashhuurataani waay waalfatxuna dakarahu abu jacfarin innaxaasu iyo wagayruhu ayaa sheegeen ayb fii kitaabati lmusxafi faslun musxafka qoraalkiisa iyo fasalkan uga warramayaa itafaqa alculamaau culimadu waxay isku waafaqeen cala istixbaabi kitaabati lmusxaf musxafka in la qoro sunnanimadeeda wa taxsiini kitaabatihaa qoraalkiisana in aada loo qurxiyo wa tabyiinihaa in la kala dhigdhigo oo aan la tashiilin wa idaaxihaa in la caddeeyo aada loo caddeeyo wa taxqiiqi alkhadi fartana in la kala fogfogeeyo oo aada loo xaqiijiyo oo aan laysku dardarin oo aan aada loo tashiilin taxqiiq iyo tacliiqaa jira tacliiq waa tashiilid taxqiiqna waa kala dhigdhigid duuna mashqihi wa tacliiqihi duuna mashqihi isku dardaridiisa la-aanteeda iyo wa tacliiqihi iyo tashiilidiisa la-aanteeda ayb duuna mashqihi yacnina deg deg aan loo qorin yani mashqiga waxaa weeyaan kitaabada sariica deg deg la boobsiiyo tacliiquna waxay tahay in laysku dhoweeye farta looxa dadka dhigi jiray waa fahmaya shiilid iyo yacni iyo kala bixbixin mucalimiinta marka shiilidda waa necbaayeen ardayga waa ku garaaci jireen oo tashiilka iyo inay ka daayaan bay amri jireen qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen wayustaxabu waxaa la sunneeyaa naqdu lmusxafi musxafka in la dhibciyo dhibco loo yeelo wa shakluhu iyo in la shaqlo fainahu siyaanatun waa dhowritaan min alaxni laga dhowraayo fiihi in la laxniyo watasxiifi iyo in tasxiif la sameeyo oo xaraf xaraf kale lagu bedelo oo erey kaleba uu meesha ka soo baxo wa amaa karaahatu shacbiyi shacbi karaahadiisa wanaqaciyi annaqda dhibcaynta uu karaahaystay fa inamaa karihaahu fii dalika azamaan ayay naceen khawfan min atagyiiri fiihi kacabsasho ay ka cabsanayaan in la dooriyo waqad umina dalika alyowm kaasna maanta waa laga aaminiya marka maanta in la dhibceeyo oo la shaqlo waay iyadoo dhibco iyo shaqlo lahay dadkuba iska qaldayaan maxaad malaynaa weliba waxay kusii dareen culimmada waqtigan awalan qur-aanka horta qoraalkiisa oo in loo raaco rasmul qur'aan qaabkii cuhmaan u qoray oo cilmu rasmi ayaa layihaha culuumul qur'aanku ka mid yahay waa qur-aanka qaab loo dhigaa jirto imlaagan caadiga ah ee carabiyada iyo qur-aanku ma iskeenayaan mararka qaar marka qur-aanka haddii aan loo dhigin sida yacni rasmul qur'aaniga haddaan la waafajinin musxaf maba la dhihi kara xataa ayb waa in marka sidaas lagu ilaaliyaa culimo badanna waxbay ka qoreen imaamu shaadibi qasiidow leeyahay la yihaha caqiilatu atraabi alqasaa'id oo rasmiga iyo uu ka qoray a'imo badanna waa qoreen rasmul musxaf ayb rasmiga laftirkiisaa kala nooc nooc noqonaya dariiqyo kala duwan raacayo isaga laftirkiisa haaniyan haddana sidaan in la raaco waxyaabahan uu sheegayo waa haddana iyadoo rasmigii la raacay ayaa haddana la dhibceeyey oo la shaqlay haddana xataa waxaa la waafajiyey qawaaciddii tajwiidka iyo waqfigii iyo wasligiina waa calaamaad iyo waxbaa lagu kala qorqoray marka aaday uga shaqeeyeen culummada zamankan khayr allah siiyo yacni waana ku dadaaleen inay musxafka aada uga shaqeeyaan musxafkan madiina yacni sida looga shaqeeyey yani aada shaqo fiicana laga qabtay ayb qofka un inuu akriyo waa sahlan tahay xaqiiqatan ayb falaa manca marka waqad umina dalika alyowm falaa manca maanta diidisi ma jirta marka walaa yumtanacu min dalika la diidi maayo kaagaasi likownihi muxdathan inuu yahay waa bidco ma la dhahaayo fainahu min almuxdathaati alxasanati waa waxyaabaha luqatan la dhihi karo bidco ama muxdath wanaagsan ayb falam yumnac lianna taqsiimkaas oo bidcada xasana iyo loo qeybinayo taqsiim oo bidca bidca oo sharci ah isdilaaxa sharciga bidco ku soo aroortay maahan inay qaybinayaan ee bidcadii oo ayay si caama u qaybinayaan luqa ahaan ibnu kathiiraa yidhaahdo tafsiirka badiicu samaawaati ibnu rajabaa yidhaahdo jaamiculculuumka dahabi ayaa yidhaahdo xataa ibnu xajar kitaab lictisaam min saxiixi albukhaari wuxuu yidhaahdaa bidcada macnaheeda sharciga laa takuunu ilaa madmuumatan ayb falam yumnac minhu lama diidin marka ka nadaa'irihi ayaa la mid ah mithli tasniifi alcilmi cilmigoo la qoro wabinaa'i lmadaarisi madrasooyin la dhiso waalribaataati iyo meelaha ribaataadkoo diinka iyo lagu barto wagayri dalika wallahu tacaala aclamu madraso dhisideeda iyo waa bidco hadda sharci ama ku soo arooreyso faslun laa tajuusu ma bannaana kitaabatu lqur'aani qur'aanka in la qoro bishayin najisin shay najaas in qur-aan lagu qoro ma bannaana yacnii intaad najaas soo daarata qalinka aada haddana qur-aan dhigto ma la ogola wa tukrahu kitaabatuhu qur-aanka qoraalkiisa ayaa la kahdaa cala aljuduraani derbiyada in lagu qoro cindanaa naga agteenna wa fiihi madhabu cataa'in baa ku sugan aladii qadamnaahu cataa isaga waa ogolay sooma laa ba'sa waa kii yiri marka aada u dadaala sida uu qaba yacni loo badan yahayna waa sheegaa qay war un yacni madhab culamada qaarkood qabaanna wou sheegaya isaga marka waa insaaf ayb adiga laftirkaaga inaadan ku degdegin hadhow aadan dhihin marka aada aragto qof derbiga qur-aan in lagu qorto waa bannaan tahay dhahaya inaadan dhihin aadan u nisbaynin bidco iyo wax daran waqad qadamnaa waxaan soo hormarinay annahu idaa kutiba cala alacimati haddii lagu qoro cuntooyinkana falaa ba'sa biakliha in la cuni karo waa kasoo hadalna sooma waa tii imaamu lbagawi iyo uu ka sheegay wa annahu idaa kutiba calaa khashabatin haddii lagu qorana loox haddii alwaax lagu qorana kuriha ixraaquhaa in la gubaa waa la kahdaa laysaga karsadoo kale faslun ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen fii siyaana calaa wujuubi siyaanati almusxafi musxafka in la ilaaliyo oo la dhowro waajibnimadeeda waa lagu ijmaacay waxtiraamihi iyo in la ixtiraamo musxafka qaala asxaabunaa wagayruhum waxay dhaheen walow alqaahu muslimun muslim hadduu tuuro fi lqaaduurati qashinqubka uu ku tuuro waalciyaadu billaahi tacaala saara almulqii kaafiran ninkii tuuray gaalou noqonayaa muxuu gaal ku noqonaa marka tuuriddou gaal ku noqona ficilkaas ee ma la dhahaayo waxay ka tarjumeen ficilkiisu gaalnimo ma aha laakiin gaalnimo ayuu ka tarjumayaa waxaas waa hadalkii murji'ada waay ficilka laftirkiisaa gaalnimo ah leanna murji'adu waxay qabaan ficilna ma lagu gaaloobo qowlna laguma gaaloobo ictiqaad bisaa lagu gaaloobaa bay leeyihiin mas'aladan markii loo keenana waxay dhahayaan ictiqaadkiisa ficilkan isaga gaalnimo maahane laakiin in gaalnimo ku jirto tusaa taas shardi maaha qaaluu waxay yidhaahdeen wayaxrumu tawasuduhu in la barkada xaaraan ah bal tawasudu aaxaadi kutubi alcilmi kutubta cilmiga ee yani kale ee aan hadda qur-aan aan ahayn barkashadooda xaraamun waa xaaraan lianna waa ihaano ayb marka musxafkiina ma bannaana in la barkado kutubta cilmiga in la barkadana ma banaana hadday noqon lahayd xadiid ama fiqhi lana diinay ka warramayaan mana laga waaynayo magac alle laga waynay wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquuma lilmusxafi inuu u kaco musxafka idaa qudima bihi calayhi haddii loo soo geliyo musxafka marka loo keeno loo soo geliyo inuu kaco ayb lianna alqiyaama mustaxabun qiyaamku waa sunno in loo kaco loo istaago lilfudalaa'i dadka fadliga leh min alculamaa'i walakhyaari falmusxafu owlaa musxafkaa kaga sii aboono kalaam allaa ku qoran wqad qarartu dalaa'ila istixbaabi alqiyaamina fi ljuzi aladii jamactuhu fiihi istaagga mas'alada ku tacalluqdana juskii aan ka alifay waa ku sheegay ku yidhi waa kitaabka atarkhiis warawaynaa fi musnadi daarimiyi biisnaadin saxiix can ibni abi mulaykata ana cikrimata bna abi jahlin radia allaahu canhu kaana yadacu lmusxafa musxafka ayuu saari jiray calaa wajhihi wejigiisa wayaquulu wuxuu dhihi jiray kitaabu rabbii kitaabu rabbii ibnu teymiyana waa sheegaa aharkan mar la weydiiyey musxafka ma la dhunkan karaa iyo wejiga ma la saari karaa iyo markaa musxafka in wejiga la saaro la dhunkado saxaabigan ayuu ayaa laga sheegay cikrimatu bnu abi jahl waa saxaabi cid hadda qaldanaa samaynaysaa ama tacliiq saartayna ma hayno marka dadka qaarkood waxaa arkeen dhallinyarta qaar qof marka qur-aanka uu dhammeeyo wejiga saaraayo ama dhunkanayo marka u arko waxaan bidco waay ma soo aroorin buu iska leeyahay bidcadaas asagaa watan bidcadaasi waa jeebkiisa waa wax bidco unan u fiirsanin qofkuna sidiis inuu xugun iska gaaro ama bidco ama kufri ama fisqi ama yacni isagoon wax badan ogaanin oo aan baxi samaynin waa laga fiican yahay maahaayb waxyaabaha marka musxafka lagu weyneeyo ama lagu ixtiraamo waxaa ka mida meel kore in la saaro ayb oo musxafkii meel kore la saaro qofku markau akrisanayo dhulka uunan dhigin ayaa ka mid a oo abu daawuud kitaabu alxuduud wuxuu wariyey yahuudda ayuu nebiga u galay beytulmidraas ayuu ugu tegey markaasuu yidhi ninka zaaniga xadkiisa ka warrama kitaabkiina markaasay yidhaahdeen waa saas iyo saas iyo saas keena kitaabkiina intuu ka qaaday marka towreed xadiidku wuxuu leeyahay barkin ayuu nebiga soo qabtay barkintiibuu kor saaray culamada marka waxay dhahaan towreed yahuud gacantoodii ku jiray hadduu nebigu sidaas yeelay oo maadaama kownuhu kitaab hadda ka hor alla soo dejiyey uu yahay iyaga laftirkooda wax ugu qoranna kulligiis baatil maaha dabcan kulligiisna ma aynan wada bedelin waxyaaba aynan bedelinaa jiray markaa nebigu towreedkaas haddii uu sidaas yeelay qur-aankan min baabi owlaa sow maaha marka qur-aankaa kasii habboon ayb marka musxafka dhulka la dhigaayo iyo ama yacni waa laga fiican yahay waxaa kaloo iyadana dadka gabal ay sameeyaan musxafkii waxaa laga yaaba inuu cimaamad kor saaro waa sujuudayaan markuu sujuudayo dakarkiisii baa ka koreeya iyo xubnihiisii baa ka iyo saas uga koreeya marka in dhulka laga qaado cimaamad waxba aadan basaarine meel kore aada iska saartan ayb yaa wanaagsan iyada laftirkeeda aadaab ahaan ma fiicna leanna markaad adiga sidaas u sujuudsantaha ood rog waa rogmaysaa musxafkii waa kaa hooseeyaa rubamaa waxaa laga yaabaa inuu cowradaada ku aado waana laga fiican yahay ayb wuxuu yidhi marka faslun taxrumu almusaafaratu waxaa xaaraama in lala safro bilmusxafi musxafka ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowga gaalada xarbiga iyo lagu wado idaa khiifa haddii laga cabsado wuquucuhu inuu dhaco fii aydiihim gacmahooda inuu galo haddii laga baqaayo marka ma laqaa haddaad ka baqayso musxafka aada wado gacantooda inuu galo ha gelinin lilxadiidi almashhuuri fi saxiixayn ana rasuula allahi sal ly salam nebiga nahaa wuxuu reebay an yusaafara bilqur'aani qur-aanka in lala safro ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowga qur-aanka la sheegaan hadda musxafkaa laga wadaa leanna qofkan qalbigiisa uu ku jira isaga dabcan dagaal iyoba u aaday ama waxyaabo kale wayaxrumu waxaa xaaraam ah baycu lmusxafi musxafka in la gado min adimiyi gaal muslimka ku hoos nool in laga iibiyo musxaf ma bannaana marka waa xaaraan ayb fiqigana marka uu kitaabu lbuyuuc ka hadlaayo yacnii mabiicda shuruudda laga laga laga rabo markuu ka hadlaayo waa inaan marka qur-aanka laga gadin musxafka qur-aanka inaan laga iibinin gaal fa in baacahu haddii uu ka gado fa fii sixati lbeyci beecaas ma ansaxaya yacnii beeca ma ansaxaya waxay tahay adiga lacagtaad qaadatay milkigaaga ma ma geli isagana musxaf ma milkin karaa ilaa beeca hamaradiisu saas waaye qowlaani ayaa lishaaficiyi u sugnaatay asaxuhumaa laa yasixu beecaanba ansaxaynin marka gaalkaasna kitaabka milkigiisa maaha adigana lacagtaas aada haysato maadan milkinin milki saxiix ah inaad marka celiso musxafka soo qaado wathaani qowlka labaad yasixu waa ansaxa beeca wayu'maru fi lxaali markiiba waxaa la amrayaa biisaalati milkihi canhu inuu ka zuuliyo milkigiisa oo uu yacnii gaalkaa milkigiisa un inuu ka zuulaa la rabaa wa yumnacu waa laga celinaya almajnuunu qofka waalan wasabiyu cunuga yarka ah alladii laa yumayizu aan waxba kala soocaynin min xamli lmusxafi musxafka qaadidiisa ayb wa haada almancu makhaafatan ka cabsasho laga cabsanayo darteed min intihaaki xurmatihi musxafka xurmadiisa in ay qarari yacnii ay dilaacdo oo la qarariyo cabsi laga cabsanayo darteed lanna waxaa laga yaabaa inay musxafka si xun ay yeelaan xurmadiisa ay yacnii aynan samaynin ayb yaa laga yaabaa oo ay xurmadiisa baabi'iyaan dad hadda mukalafiin oo dembi loo qoraana iyaga ma ahan waa in marka laga celiyo ayb waxyaabaha ugu badanoo na haystaa waxaa ka mid a musxafka ilmaha yararkaa loo dhiibaayo waxay sameyn waa gogo-ayaa musxafka waa jeexjeexmayaa waa gogo-ayaa xabad halkaasay taallaa laba kale meeshaasay taallaa dhowr kale meeshaas yani musxafkii ururintiisii baaba dhib noqonaysaba marka dambe meel kastoo tagtana waa badan tahay taas yani musxafkii cunugii yaraa waa googooynayaa markuu googooyo meel walbaba waxaa daadsan baal baal qur-aan beg ama baal yani warqad qur-aan ku qoran yahay dhibaata marka markaasoo kale haddaan si kale la yeeli karin inta lasoo ururiyo la gubo ilaa cuhmaanba masaaxiifta qaar waa gubay sidaas in la yeelo lagana ilaaliyo ilmahaas yararka musxaf berigii hore masaaxiifta waa iska yaraa jireen ma la arki jirin waxaa laga yaabaa gurigaba inuu hal kitaab yaalo aadna loo dhowro weliba loo ilaaliyo ta maqaar la saaro oo la geliyo yacnii maro loo sameeyo marka la akhrisanayo un la isticmaalo meeshiisa la dhigo dhigo yaa jiri jirtay dadka yaryarkaana markay qur-aanka baranayaan looxay ku dhigi jireen looxaasna waa la dhaqaa weliba meel nasahanoo fiicana lagu dhaqaayay xifdinta qur-aankana waxaa laga yaabaa inaadan musxaf maba laga dhiga jirin ardaygu waa yeersanaa macalinka koruu ka yeerinaa subci koraa laga gelaa ardayga musxaf maba arkayaba faa-iido weynaa ku jirtay oo waxay tahay musxafkan meel walba daadsan yaa looga badbaadsanay ayb wuxuu yidhi marka wahaada almancu ka celintani waajibun waa waajib cala alwaliyi ninka mas-uulka ka ah qofkaas waalan iyo cunuga yarka ah wa gayrihi iyo keyrkiis miman yaraahu qofka arko yatacaradu lixamlihi cunug yar isagoo musxaf qaadaya iyo qof waalan oo qaadaya iyo qofka arkayana inuu ka celiyo ayb hada aakhiruhu wbillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed